بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn amا bعd baabkii baabkii aan baabu man qaala fi الkخhطبaةi baعda الثanاءi أma baعdu xadiidkiisa ugu dambeeyo waxaa ku jirtay qad casaba ra'sahu bicisaabatin dasima isagoo madaxiisa ku xiray maro dasimatin laba macnay leedahay macno marka waxaan sheegay maro marka dufan iyo wax la geliyey ama dufan iyo wax lahayd macno kalaa jiro loo badan yahay bicisaabatin dasimatin ay sawdaa'a yacnii maro madow khaaabi marka macnahaasuuna hormariyey oo kan kale isagu wuxuu yidhi waa laga fiican yahay ayb meeshaas marka macnahaas labaadah ku jiro maalinkii marka ma sheegin baabu asaacati alatii fii yowmi اljumuca baabu bayaani asaacati saacaddii ama baabu bayaani fadli الsaaca saacaddii fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay allatii fii yowmi اljumuca saacaddaasoo maalinta jumcada dhexdeeda ah qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama wa huwa alqacnabiyu can maalikin can abi الzinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwaan can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalama nebiga dakara yowma اljumucati maalinta jumcada ayuu sheegay faqaala waxa uu yidhi fiihi saacatun jumcada dhexdeeda saacad ayaa ah saacaddaasoo laa yuwaafiquhaa cabdun addoon uunan waafaqaynin addoonkaasoo muslimun muslim ah wa huwa qaa'imun isagoo taagan yusallii uu tukanayo weliba yas'alu allaaha tacaalaa alla uu weydiisanayo shay-an wax jumalkaanu dhan waa wada xaal kulligood dhacon qayb ilaa actaahu ilaahay wuu siinayaa iyaahu waxaa marka isaga uu weydiistay waa siinayaa ilaa acطaahu wuu siinayaa alla iyaahu ka uu weydiistay mas-uulka ayb acdaada laba mafcuulay qaadataa midna waa hu-daas ayuu ku siiyey ka kalena waa damiirkaas munfasilka oo iyaahuda ah ayb wa ashaara biyadihi gacantiisiibuu ku ishaaray nebiga sala اllahu calayh ali wasalam yuqaliluhaa ama raawiga yuqaliluhaa isagoo yaraynayo saacaddaas yar yacnii ka dhigaayo ayb xadiidku marka macnihii uu u tarjamtay buu tilmaamayaayo saacaddaas qiyaamaha yacnii saacaddaas jumcada ku dhex jirto addoon isagoo taagan oo salaad ku jiraa waafaqaa ma jiro oo ilaahay wax ku su-aasho ilaa wuu siinayaa saacaddii marka waa la qariyey oo iyadu marka wakhti ay tahay aqwaal fara badan baa ku jirto ibnu xajar ilaa afartan iyo dhowr qowl ayuu gaarsiiyey laba qowl baana ugu xoog badan uguna dhow oo iyagu markaa wax un ay ku soo arooreen mid waxaa weeyaan xadiid abi muusa alashcari fii saxiixi muslim wagayrihi uu yidhi saacaddu waxaa weeyaan inta uu imaamku khudbada soo koro ilaa iyo salaadda laga dhammeeyo ayay ku dhex jirtaa inta uu soo koro khadiibka mimbarka ilaa laga dhammeeyo salaadday ku dhex jirtaa buu yidhi waana xadiid marfuuca oo nebigu u koryeelay sala allahu calayh ali wasalam ayb ee intaas marka say isu qabanaysaa laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa qaa'imun yusallii yas'al allah ilaa khudbada marka la akhrinayo salaad laguma jiro taas marka iyada waxaa la leeyahay salaadda qofka salaadda sugaayo qof salaad ku jiro kalow ayb marka inuu ka faa'iidaysto ducada xaggeedana khadiibka inta uusan hadlaynin khadiibka markaa wakhtiga aanu hadlaynin waa wakhtiga u dhaxeeyo markuu mimbarka soo koro assalaamu calaykum uu yidhaahdo fadhiisto qofkii markaas intaa inuu ka faa'iidaysto labada khudbo dhexdooda fadhiga ahna inuu ducaysan karo maxaa yeele horaan u soo marnay hadalka wuxuu xaaraam yahay inta uu khadiibku hadlaayo casharki shalan ku soo marnay walimaamu yatakallamu imaamkoo hadlaayo ayaa aamusitaanka layska rabaa mar haddii imaamka uunan hadlaynin ee uu aamusan yahayo uu fadhiyo qofku waa iska ducaysan karaa si hoose ayb qowlka kale isaguna waxa uu leeyahay bacda alcasri ilaa ay qoraxda ka dhacdo waxaa isagana marka saas tilmaamay oo ku soo arooray cabdullaahi bni salaam saxaabigaas marka yaa isagana sheegay ayb aathaari waxna markaa way ku soo arooreen middaas dambaana aad loogu badan yahay weliba ayb oo bacda alcasr ilaa ay qoraxda ka dhacdo abuu hurayra marka waxa uu yidhi qofka say isu waafaqaysaa wahuwa qaa'imun yusallii bacda alcasrna sunno la tukadaa ma leh markaasuu wuxuu yidhi qofku intuu salaad sugaayo salaaduu ku jiraa ayb waa marka qof salaad ku jiroo kale ayuu la mid yahay marka makhrib buu sugaya intaa marka salaad buu ku jiraa wax qof taagan oo kale waaye waana ducaysanayaa marka adkaarna waa akhrisanayaa alla bari badanna waa samaynayaa labadaas waqti ayaa muxasal ka ah aqwaashaas afartan iyo dhowrka ah labadaas qowl ayaa marka ugu dhow oo wax ku soo arooreen xoog badan ayb inta kale marka waxaa weeyaan aqwaal ku dhisan ijtihaadaad iyo ku dhisan waaye sardinteeduna fadxiga ayaa sardiyey meeshaasaa marka a ka akhrisanaysaa ayb oo waxba hadda marka sardinteedu ma gelayno ayb wa ashaara biyadihi yuqalliluhaana saacadda inay wakhtigeedu uu gaaban yahay bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen waa guurguuraysaa maalinka jimcada ayay ku dhex guurguurtaa ee wakhti fadhiya ma aha qaar baa saa yidhi laakiin labadaa waqti un inay tahay baa xoog badan qofku labada waqtiba ha ku dadaalo jumcada dhanna sideedaba marka daacada in lasoo hormaro la qubaysto oo la barafuun laysmariyo on dadka laga tillaabsanin oo nebiga lagu salliyo oo salaado fara badan la tukado ilaa khadiibka uu ka soo galo sunnooyin badan dabadeed marka salaaddii khudbada la oogo la tukado qofka casirkii uu soo laabto ilaa maqribkii masaajidka uu fadhiyo khayr ku fadhiyo waa helayaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajinaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa nafara annaasu dadku hadday yaacaan cani ilimaami imaamka ay ka yaacaan fii salaati aljumucati salaadda jumcada dhexdeeda fasalaatu limaami imaamka salaadiisa iyo waman baqiya dadkii haray jaa-isatun weeyaan mid bannaan bukhaari marka meeshan wuxuu baabaysanayaa marka mas'ale ah haddii imaamku dadku ay ka tagaan oo isaga iyo dad yar ay soo haraan salaadoodii waa taam waana bannaan tahay waa jaa-is laakiin mas'aladan marka tabwiibkan uu sameeyey mas'ala ka horayso oo iyada marka hore in la fahmo u baahno tan asal u ah mas'aladaasna oo bukhaarina hadda ka hor uunan u banbixin mas'aladaas waxa ay tahay jamaacada tukanaysa jumcadu cadad mucayan ah oo ka yar aynan ku ansaxaynin miyaa jiro mase ma jiraan ayb taasay marka madaahibta isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen labiyo toban sida imaam maalig laga wariyey iyo rabiica qaar waxay dhaheen afartan xanaabiladay shaaficiyada waaye qaar waxay yidhaahdeen saddex abuu xaniifa waaye oo jamaacada saddexa ugu yar jumcana jamaacay ku oogantaa saddex ayuu yidhi imaam abi xaniifa imaam abuu xaniifa marka aduu aqwaal kaleoo lixdan gaarsiinaysa iyo waa jiraan ibnu xajar isagu wuxuu doortay uu yidhi alkhaamisa cashar qowlka shan iyo tobnaad jamcun kaiirun bikayri qaydin jamac badan ayaa jumcada loo shardiyaa qayd la'aan maxaa yeeley jumcada in jamac badan loo shardiya waxaa laga qaada waa shicaar shicaarkuna shayga shicaarkoona saddex qof iyo wax lamida ma muujiyaan jumcaduna shacaa'irta waaweynay ka mid tahay marka jamaaco badan baa la rabaa oo aan cadad kale cadad ku qaydnayn ayb wax badan unbaa markaa la rabaa markaasuu yidhi walacalla haada alakhiira arjaxuhaa min xaysu daliilu yacni waxau yidhi xagga daliilka waxaa laga yaabaa midkan dambe inuu ugu raajaxsan yahay oo cadad badan un la rabo ayb ee aqwaasha marka tirada badan wax kastaba ha ku dhisnaatee qolo walbaa un ha ku dhistee haddii cadadkii ay sheegeen jumcada khudbada ay soo xaadiraan intaan salaaddii la gelin ay kala tagaan oo imaamkaiyo wax yar ay isu soo haraan iyadu cadadka ma waxaa laga fiirinayaa filbidaayati iyo walnihaaya mase cadadka waxaa laga fiirinayaa yacnii bidaayada keliya khudbada bilowgeeda marka iyagu waxay u badan yihiin fuqahadu cadadka in laga fiirinaayo bilowga iyo dhammaadka labadaba ayb oo shaaficiyadoo kale markay afartan dhahayaan haddana waxay leeyihiin afartankaasi waa inay salaadana ay tukadaan oo haddii iyagoo afartana khudbadu ay soo xaadiraan shan ay tagto duhurun baa la tukanayaa jumcadii waa u dhammaatay cadadku marka waa ilaa salaada laga tukadaa waa inuu cadadkii joogaa ayb bukhaari laakiin isagu taas ma ictibaarinayo jamaacada salaada soo xaadirto khudbada loo aqriya hadday kala tagaan wax un inay ku soo haraana shardi ah imaamka iyo dad inay isu soo haraan hadday imaamka iyo cadad isku soo haraan waa ansaxaysaa salaadii fa salaatu limaami waman baqiya jaa-izatun sidaasuu ka wadaa marka ayb qaala xadaanaa mucaawiyatu bnu camrin wahuwa mucaawiyatu bnu camri bni اlmuhallab alasdiyu abu camr albaqdaadiyu ibnu اlkirmaanina waa la yidhaahdaa ninkan ثqة أkرجa xadيiثه أصxaaب الكتب الستة qال xadثna زائدة وهuو زائدة بن qudاmة أbu الصلt الكوuفiي عن xusayn وhuو xusayn بن cabdالرحمن السلمي ثqة تغyر xفظه أkرجa xadيiثه أصxaaب الكتب الستة تغyر xفظه بأkر dadkan marka iبن rajب sharxu cilali tirmidiga juska labaad wuxuu sameeyaa cilalka axaadiidta marka cilalkooda la baarayo ama la fiirinaayo cilalka khafiga waxaa ka mida qof xadiidkiisa wakhtina la saxiixiyo wakhtina la daciifiyo qof xadiidkiisa bacdi shuyuukh lagu saxiixiyo bacdi shuyuukhna lagu daciifiyo waxyaabahaas marka waxay u baahan tahay in culummada aqwaashooda laga mumaarsoodo wuxuu isagu marka qoray baab ragga ruwaadda ah ee kutubta xadiidka lagu arko ee la yidhi waa isku darda tagayur baa ku dhacay ama ikhtilaad baa ku dhacay iyaga xadiidkooda qabla tagayur wa qabla alikhtilaad wixii ay wariyeenna waa lawaa la qaataa waa maqbuul wixii kalena cilaa gelayso ruwaadda qaarkood marka waa la kala saaray oo fulaan wakhtigaa hebel iyo hebel iyo hebel hadday ka wariyaan samaac qadiima waaye hebel iyo hebel iyo hebel samaac waxaa weeyaan xadiid oo dambe oo bacda alikhtilaad yimid marka waa layska fiirinayaa meeshaan marka waxay ka mid tahay rag badan buu sheeg sheegay marka zaa'idana waa ku daray ninkan xusayn arday badanoo ka wariso oo qabla tagayur ka wariyeen kolley marka riwaayada bukhaarina sidaa maadaama ay ugu dhacday zaa'idatu bnu qudaama wuxuu ka mid yahay qabla tagayur dadkii wax ka wariyey can salim bni abiljacd qaala xadaanaa jaabir bnu cabdillaahi qaala baynamaa naxnu nusallii xilli aan tukanaynay maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga aan la tukanaynay id aqbalat ciirun safar ayaa soo qaabishay taxmilu acaaman safarkaas oo owrtaas oo taxmilu acaaman cunto siddo faltafatuu ilayha way milicsadeen markaa yacnii faltafatuu huna iltifaatka indhahay ka fiiriyeen lagama wadeen way u yaaceen faltafatuu ay fanfaduu ilayha way u yaaceen xataa maa baqiya intuusan harin maca nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga maciisa ila tnaa cashara labaiyo toban rajulan min rajulin labaiyo toban nin maahane fanasalat haadihi alaayatu aayaddan baa degtay markaa oo soo degtay waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima marka salaadoodiina nebiga waa sii watayoo de salaadoodu haddaynan jirin rasuulkii inuu duhur tukaday iyo lama soo sheegin maadaama aan la soo sheegin oo salaaddii jumcada uu oogay labayo tobankaas marka inay labayo tobanku labayo tobankaasi marka u soo hartay ayuu salaaddii jumcada ku oogay nebiga sala allahu calayh waali wasalam wixii u soo hara marka inuu ku oogi karay deliil u tahay waana madhabka marka bukhaari uu tarjamada ka dhigtay maalikiyada marka meeshaan ayuu si kale u qabsadeen waxay yidhaahdeen cadadkii u soo haray ee uu ku oogay salaadda ayaa cadadka ugu yaray jumco ku ansaxdo noqonaya laakiin waxaa lagu jawaabay hadday kow iyo toban u soo hari lahayd ama toban ama sagaal nebigu inuusan tukadeen oo uu duhur tukan lahaa deliilkeeda keena waxaan marka wax tawaafuq ku dhacay waayo maahane wax marka ujeeddo ku dhacay maahan saxaabadu intay isballansadeen cadadkii ugu yaraay aan nebiga ku reebno inta kale ha baxaan isma ma aynan dhihin ayb marka xujo ma noqonaysa tan marka ee tani waxay deliil u noqonaya sida bukhaari uu ku wato oo ah jamaacadii hadday nuqsaanto oo ay dad ka tagaan oo imaamkii iyo dad kale ay soo haraan salaaddu inay ansaxayso laakiin qowlka jadiidka ee madhabka shaaficigana uu ku dhisan yahay waxaa weeyaan hadday cadadku afartan ka yaraadaan oo afartan ka yar ay noqdaan yusalluuna duhran duhuray tukanayaan ayb qowlkaasna marka sidaan hadda kanbaa marka radinayo iyagu marka waxay leeyihin waa soo laabteen ayb labiiyo toban baa ku hartay laakiin way soo noqdeen ayb intay soo noqdeen baa marka cadadkii intiisii hore ku soo noqday iyadoo laftirkeeda marka haddaynan soo noqo lahayn wuxuu samayn lahaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayb markaasaa tafriicaad badanaa ku jira marka masaa'il fiqiga oo ka mida haddii dadku ay baxaan oo ay soo laabtaan khudbada ma la soo bilaabaa meeshii miyaa laga wadaa binaa miyaa la samaynaa mase isti'naaf war badanoo kutubta furuucda ku yaallo ayaa jira oo halkaan marka aan basdigeedu meeshaan uunan ahayn ayb fanaزlat hadihi اlaayaةu ayaa degtay waidaa ra'w tijaarata aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qaar baa waxay leeyihin nebigu marka taagnaanshadan la sheegayo salaadduu ku jira isagoo salaadda ku jiray ka baxeen ka yaacayn waa diidayaan marka khaaabi iyo fuqahadu waxay leeyihin saxaabadu arrintaasoo kale kama suurtowdo maxaa yeele salaaddu wakhtigeeduna ma dheera salaad iyagoo ku jiro alla hortaagan inay maal u ordaan ma ka suurtoobayso laakiin waa dhici kartaa khudbada iyo wacdiga inay soo noqda isdhahaan qofku waa iska bani aadam taa way dhici kartaa waxaa kaloo la sheegay bacdi naas ay sheegeen salaadda iyo khudbada waa intii ay yacni khudbadu ay intay markaa khudbadu ayaa dambey jirtay salaaddaa horrey jirtay yihaahdaan qaarkood oo marka salaaddii bay tukadeen iyagoo khudbadii marka isdhahaya ruqsaad u heli kartaan sida ciidoo kale ayay yaaceen ibnu katiirna waa sheegaa laakiin ma xoog badno taas laftirkeeda riwaaya wuxuu sheegay ibnu xajar dhahaysa afartan baa u soo hartay meeshaa fiiri marka waitafaqat haadihi اriwaayaatu kulluhaa cala itnay cashara rajulan ilaa maa rawaahu caliy bnu caasim can xusayn bilisnaadi اlmadkuur yacni xuseyn bnu cabdiraxmaan isnaadkii hore zaa'ida ka warinaya riwaaya marka cali bnu caasim ayaa jirto can xusayn faqaala ilaa arbaciina rajulan akhrajahu daara quطniyu wa qaala tafarada bihi caliy bnu caasim wa huwa daciifu اlxifdi wa khaalafahu asxaabu xusayn kulluhum ardadii marka xuseyn oo dhan waa khilaafeen halkaas ninbaa arbiciin sheegay riwaayadiisu marka waa daciif ayb baabu الصalaaةi bacda اljumucati wa qablahaa baabu salaati baabu bayaani الsalaati salaaddii xukunkeeda salaaddii caddaynteedii ayuu u baab yahay bacda اljumucati jumcada ka bacdi iyo wa qablahaa wa qabla اljumucati halkan marka wuxuu uga hadlayaa salaada jumcada sun raatiba ma leedahay qabliye iyo bacdiye ayb qال xdثna cبdاللh بن يوسف wهو التiنيسي qال أخبرna mالك عن نافع عن cبداللhi بن cمر أن رsuuل اللhi sلى الله عليه ولي وsلم نبgu kaana wuxuu ahaa يuصلي qبلa ظهri ظهرka ka hor ayuu tukanaya رagcatayni laba ragco وبacdaha ragcatayni gadaasheedana laba ragco وبacda المغرب ragcatayni mغrبka kadibna laba ragco fيi beytihi uu ku tukanayay وبacda الcشhاءi ragcatayni cشhaha kadibna laba ragco wa kaana laa yusallii bacda aljumucati jumcada kadibna nebigu wuxuu ahaa inuunan tukanaynin xataa yansarifa intuu ka gadoomo fa yusallii ragcatayni laba ragca ayuu tukanayo bacda aljumcana inuu laba ragca tukanayu sheegay qabla aljumca waxa ma sheegin jumcadu marka ma duhurkay la midtoo looga qiyaasanayaa mase waa ka duwan tahay sida raajixa waa inay ka duwan tahay jumcada duhurku waa uga duwan tahay xagga sunnada raatibada duhurku raatiba qabliya ayuu leeyahay jumcadu raatiba qabliyaa ma laha waxaan caddaynaya xadiidkii nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi qofkii gurigiisa kasoo qubaysto dhiib soo marsado yacnii soo cadaysto oo duhni is soo mariyo masaajidka yimaado humma sallaa maa kutiba lahu dabadeed tukado wixii loo qoro waa sunno mutlaqa marka naafilo oo mutlaqa waaye hadday jirto raatibo cadad cadad buu sheegi lahaa saxaabada haddigoodana wuxuu ahaa inay soo galaan masaajidka ay sunnooyin iska wadaan ayb laakiin midda jumcada ka dambayso waa la sheegay laba waa la sheega afarna waa la sheegay ayb ibnu xajarna meeshaan marka baxdi aad u qiimo badanoo mas'aladan uga hadlay ayb wuxuu yidhi waladii yadharu ana albukhaariya ashaara ilaa maa waqaca fii bacdi turuqi xadiidi ilbaab wahuwa maa rawaahu abu daawuud wabnu xibbaana min طariiqi ayuub can naafic qaala kaana bnu cumara yutiilu الsalaata qabla اljumucati ibnu cumar waa dheeray jiray salaadda jumcada ka horayso wa yusallii bacdaha rakcatayni gadaasheedana laba ayuu tukanayay fii beytihi wayuxadiثu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana yafcalu dalika wuxuuna sheegi jiray nebigu inuu saa yeeli jiray اxتaجa bه النawwiyu fi الkhulaaصaةi calى إhbaati sunaةi الجumcaةi اlatii qablaha imaamu الnawowi marka kitaabkiisa khulaasada khulaasaة اlaxkaamaa laydhaha kitaab laba mujalada waa aad u qiimo badan kutubta imaamu الnawowi ounan dhammaystirinuu ka mid yahay axaadiidta axkaamtou ku soo qaataa baab ayuu samaysanayaa wixii baabkaa ku soo arooray tarjamadaas buu keenayaa haddana fasal ayuu gadaal ka keenayaa faslun fii daciifihi ayuu leeyahay wixii baabkaas oo daciif ku soo arooray ayuu haddana gadaal ka sheegaya kutubihiisa kuwa ugu qiimaha badan buu ku jiraa meel dheer ma gaarin ayb adiga salaadda meelahaas unbuu ku egyahay ayb kitaabkiisaasaa marka xadiidkan ibnu cumar oo salaaduu dheeray jiray qabla aljumca oo salaado badan buu tukan jiray ayuu wuxuu u deliishaday raatibo qabliye ah inay jumcadu leedahay calaa ihbaati sunnati aljumcati alatii qablaha watucuqiba biana qowlahu wakaana yafcalu dalika caa'idun calaa qowlihi wayusallii bacda aljumucati rakcatayni fii beytihi meeshaa marka imaamu nawowi waa la tacqiibiye waxaa la yidhi wa kaana yusalliida waxay u taallaa wixii labada ragcee jumcada ka dambayso ayay u taallaa wayadullu calayhi waxaana tusaaya macnaha riwaayat leyth can naafic can cabdillaahi annahu kaana idaa salla aljumcata insarafa fasajada sajdatayni fii beytihi laba ragco uma qaala kaana rasuulu lahi sal ly slam yasnacu dalika riwaayadaasaa cadaysa ibnu cumar markuu jumcada tukada kadib gurigiisuu tegaya laba ragca ayuu tukan jiray markaasuu dhihi jiray nebigu sidaan buu yeeli jiray waa labada ka dambaysa marka jumcada akhrajahu muslim wa amaa qowluhu kaana yudiilu salaata qabla aljumucati fain kaana almuraadu bacda dukhuuli اlwaqti falaa yasixu an yakuuna marfuucan liannahu sala allahu calayh waali wasalam kaana yakhruju ida zaalat ishamsu fayashtagilu bilkhudbati uma bisalaati aljumca yacnii middii ahayd marka qabla aljumca ayuu salaadda dheeray jiray haddii laga wado nebiga ayaa markuu wakhtiga jumcada soo galo zawaalka la gaaro kadib ayuu salaado sunnooyina tukan jiray taas ma jirto maxaa yeele nebigu marka duhurka la gaaro intuu soo galo khudbaduu toos u aadi jiray oo khudbo ayuu ku mashquuli jiray dabadeedna jumcaduu tukan jiray wain kaana almuraadu haddii laga wado qabla dukhuuli اlwaqti jumcada intaynan soo gelin oo wakhtigeeda aan la gaarin haddii laga wado fadalika muطlaqu naafilatin waaye marka sunno muطlaqa waaye raatibataasi ma noqonayso laa salaata raatibatin falaa xujata fiihi lisunnati اljumcati alatii qablaha bal hiya tanafulun muطlaqun waa sunno muطlaqa la sunnaysanayo wqad warada الtargiibu fiihi kama taqadama fi xadiiثi salmaan wagayrihi xayثu qaala fiihi ثuma صallaa ma kutiba lahu wawarada fii sunnati اljumcati alatii qablahaa marka axaadiid maku soo aroortay marka sunno raatibo jumco ka horayso wawarada fii sunnati اljumcati alatii qablaha axaadiiثu أkhraa ضaciifaة axaadiiث ضaciifa ku soo aroortay minha can abi hurayrata rawaahu اlbazaar bilafd kaana yusallii qabla اljumcati rakcatayni wa bacdaha arbacan wa fii isnaadihi dacfun wa can caliyin midlahu rawaahu alahram wاطabaraaniyu fi اlawsat bilafdi kaana yusallii qabla اljumcati arbacan wa bacdaha arbacan wa fiihi moxamed bn cabdiraxmaan asahmi wahuwa daciifu cinda albukhaariyi wagayrihi wa qaala alahram inahu xadiidu waahim xadiid aad daciif ah wminha can ibni cabaas miluhu wazaada laa yafsilu fii shayin minhuna afar isku dhexisa akhrajahu bnu maajah bisanadin waahim xadiidka marka waa daciif sooma aragta sunnada marka mudlaqa ansaxday bacdiye unbay leedahay jumcadu qabliye oo raatiba ah ma laha wax saxiixa kuma soo aroorin ayb alimaam cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamaani kitaab wuxuu leeyahay mar risaalo masaladan oo uga hadlo oo mar dhow la daabacayaa jirto oo uu aad riwaayaadka waxaan ku soo arooro dhan buu meel dhigay waa jamciyey khulaasadiisu marka waxay noqotay in wax saxiix ah oooo yacnii marka wakhtiga jumcada gale ka bacdi qabla alkhudba la tukado oo raatibo u noqonayso jumcada inayna lahayn qaala الnawowiyu fi اlkhulaasati inahu xadiiثu baaطil xadiidkan dambe baaطil waa imaamu الnawowi wacan ibni mascuudi cinda الطabaraaniyi ayضa milhu wa fii isnaadihi ضacfu waاnqiطaacu adigu marka meelahaasuu ku sheeg sheegay allaahuma haddii marka looga helo meel bayna kulli aadaanayni salaatun middaanna ma suurtoobaysa maxaa yeele adinka jumcada marka la qabsadaba khudbaa bilaabmaysa marka khudbadii inay iyadoo qof joogay khudbadii inuu uga mashquulo salaad ma jirto iyadana ayb hal nin unbay u bannaan tahay oo ninkaana taxiitulmasjid uu tukanayaa qofka iyadoo khudbada lagu jiro soo galo masaladaa marka halkan sidaasu ibnu xajar marka uga hadlay baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay faidaa qudiyat الsalaatu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadli اllah haddii salaaddii la guto faاntashiruu fi اlardi dhulka ku faafa oo kala yacni dhulkii gala wاbtaguu min fadli اllah ilaahay fadligiisana raadiya marka faاntashiruu amarkan ku jiro muxuu noqonaa amru wujuub miyaa amru iijaab miyaa amru nadbi miyaa amru ibaaxa miyaa muxuu noqonayaa yacni mas'ale usuulay marka ay u khuduucaysaa oo ah almru bacda alxadri yakuunu calaa maa kaana amarku haddii uu yimaado bacda almanci waalxadri hadduu amar dhaco shay baa lagaa reebay kadib amar baa yimidoo haddana waa lagu amray amarkaas muxuu noqonayaa amarkaas dambe wuxuu noqonayaa inta aan lagaa reebin ka hor wuxuu ahaa jiro unbuu haddana ahaanaya marka suuqa in la galo laga shaqaysto oo ilaahay fadligiisa laga raadsado intaan lagaa reebin jumcada aadaankeeda lagaaga reebin xukunkeedu muxuu ahaana ibaaxow ahaa ee amru ibaaxow ahaa kanna ibaaxow ayb ninkii marka biilkiisa heli karo masaajidka iska sii joogo wax iska akhristo amarkaan ma khilaafin marka waxaa la mida waidaa xalaltum fastaaduu haddaad xalaal noqotaan ugaarsada qof walbaa markuu xajka cimrada ka xalaalooba inuu ugaar aadamnaa laga rabaa ma laga raba waidaa xalaltum fastaaduu yacnii qabla taxriimi alistiyaadi saydilbariga intaan in la ugaarsado intaan layska xarimin xukunku muxuu ahaa jiray ibaaxa haddana waa faida insalakha alashhuru alxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhu xukunkeedu muxuu noqonayaa qabla ashhuri اlxurum wuxuu ahaa hadday waajibaydkan waajibuu noqonaya hadday sunno ayd sunnou noqonaya wamaa ila dalik ayb qaala xadaثna saciid bnu abi maryam qaala xadaثna abu gasaan qaala xadaثanii abu xaasim can sahlin qaal kaanat fiina اmra'aة haweeney ayaa dhexdeenna ahayd tajcalu calىa arbicaaءa nusakha bukhaariga waxay qorayaan tajcalu qaarna waxay qorayaan taxilu taxqilu min alxaqli waxay beeri jirtay waa markaas tajcaluna waxay yeeli jirtay samayn jirtay kaanat fiina imra'atun haweeney ayaa dhexdeenna ahayd oo yacnii wakhtigaame joogtay madiina tajcalu waxay yeelaysay ama ay beeraysay calaa arbicaa'a meel keli ah keli korkiisa arbicaa waa jamcu rabiic warabiicu waxaa weeyaan meesha biyuhu ay maraan ayb waa marka keliga calaa arbicaa'a ayay yeelaysay ay ku beeraysay keli korkiisa fii masracatin beer lahaa iyada ay lahayd silqan ayay yeelaysay ay ku beeraysay silqi silqiga marka waxaa weeyaan cagaarka maraqa iyo laga dhigto markaa wax lagu yani suugada laga dhigto koostada iyo wax lamidkaa oo kale lamida waa cagaar marka dhulka laga soo siiboo laga soo guro oo dadku ay cunaan markaas la karsado ayb carabtaan hadda markii laftirkooda silgi ay dhahaan silgi xijaaz iyo kuwaan marka joogo ya waxyaabahaas waayayb cagaarkaas uu hayaan fakaanat idaa kaana yowmu jumcatin fakaanad waxay ahayd idaa kaana yowmu jumcatin maalin jumcaha markuu ahaado tansicu usuula silqi silqigii jiriddiisa ayay siibaysay fatajcaluhu waxay yeelaysay fii qidrin dheri uma tajcalu calayhi waxay yeelaysay marka korkiisa qabdatan cantoobo sacab min shaciirin heed ah ayay ku daraysay tadxanuhaa way shiidaysay fatajcalu usuula silqi silqigii jiridihiisa cagaarkii ayay wuxuu ahaanayey carqahu hilibkiisa oo yacnii booskii hilib ayay iga dhigaayay cagaarka ugaga dhigaysay fatakuunu usuulu silqi silqiga jiriddiisu waxay ahaanaysay carqahu ayay ahaanaysay hilibkiisay ahaanaysay yacnii bimansilati laxmihi hilib booskiisay cagaarka uga dhigaysay wa kunnaa waxaanu ahay nansarifu inaan gadoomaynay min salaati aljumucati salaadda jumcadan ka gadoomaynay fa nusallimu calayha waa salaamaynay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya haween ajnabi ah assalaamu calaykum in la yidhaahdo waa bannaan tahay haddaan wax kale fidno kale aynan aan laga baqaynin ayb haddaa marka diinkaagii fidno uga cabsanaysana iska haba waa salaam maxaa yeele ilqaa'u salaami calayha waa sunno sunno adoo raadinaya ajar haddaad fidno dalaq dhahdo waa khatar ayb fanuqaribu dalika ayb fatuqaribu hay fatuqaribu way dhoweynaysay daalika aطacaama cuntadaa ayay dhoweynaysay ilayna annagay noo soo dhoweynaysay fanalcaquhu waa leefayna marka yacnii intaan aad u cunno ayaan yacnii murdisanaynayn ayb waa cunayna wa kunnaa waxaanu ahayn natamannaa inaan tamaninayno yowma aljumcati maalinta jumcada liطacaamihaa daalika cuntadeedaas darteed waxba ma dhibaysa marka qofka aan waxba haysanin ee iska yacnii ama xerowga iska oo waxba aan heli karin inuu qof marti qaado ou tamaniyo ou raaco markaa cunto siiyo laa ba'sa taasna waa laga qaadanaa bay shuraxdu yidhaahdeen meeshaan waxaa kaloo laga qaadanayaa haweeney meel joogto hadda iyada yacnii qol gaara iyo khalwo iyo wax aan ahayn inay intay rag cunto u samayso ay usoo dhigto ayb dee iyadu markaa xijaabkeedii waxayda wadatay intay cuntadii usoo dhigto bannaankaas ay ka marto markaa oo iyagu markaa meesha ay ku cunaan waxay dhibaatay leedahay iyadana ma laha ayb marka baabka iyo xadiidku maxaa ka dhexeeya calaaqaha marka waxaa ka dhexeeya salaadda markay tukadaan ilaahay fadligii waa yaacayeen fadligaas allay wax ka raadsanayeen marka min fadli illaahi waxaa ka mida cuntadaas ay haweentaas markaa u samaynaysa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa bnu abi xaasim can abiihi can sahlin bi haada wa qaala waxauu yidhi maa kunnaa ma aanan ahayn naqiilu inaan qayluulsanayno walaa nataqaddaa ma qadaynaynin ilaa bacda aljumucati ilaa bacda salaati aljumcati salaadda jumcada kadib deliilkan xanaabiladaa qabsatay marka waxay yidhahdeen waqtu ljumca bacda zawaal in la tukado waa fiican tahay laakiin waqtuljawaasku waa qabla zawaali qabla zawaal intaan zawaalkii la gaarin in jumco la tukan karaa tan deliil u tahay xaggeesay deliil ugu tahay waxay yidhaahdeen qayluulada waa qabla zawaal raaxada qofka uu raaxaysto seexdo markaa saxaabiguna wuxuu leey maa kunnaa naqiilu walaa nataqadaa ilaa bacda aljumca marka qayluuladii oo qabla zawaal ahayd hadday markay salaadda soo tukadaan kadib ay u dhacday meesha waxaa laga fahmaa bay dhaheen in wakhtigu uu qabla zawaal inay tuka jireen ee iyada laftirkeeda waa iska mafhuum marka midaas ayb waxaa lagu bushin karaa maalinta jumcada qayluuladii inay dib u dhigan jireen oo ay markay jumcada soo tukadaan qayluulsan jireen qayluulana lagu tilmaamay bictibaari maa kaana qayluulana lagu tilmaamay biictibaari maa kaana sida qur-aankaba uu yidhi waaatu lyataamaa amwaalahum agoonta maalkooda siiya isagoo agoona maa la siinaa maalkiisa maya agoon yacni biictibaari maa kaana ee hadda markaan la siinaayo qaangaar waayo agoonna maaha ayb in sidaa la dhihi karaa marka yaa iyaga markaa jawaab lagu jawaabi karo ayb ayb baabu alqaa'ilati bacda aljumucati baabu bayaani alqaa'ilati qayluulsigii caddaynteedii buu u baab yahay bacda aljumucati la qayluulsado jumcada ka bacdi ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cuqbata ashaybaaniyu وهو الكوفي أخرج حديثه البخاري قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ثقة حافظ له كصانيف weliba abu isxaaq alfazaari kutubuu leeyahay maqaasida waxbuu ka alifay weliba axaadiidta axkaamta ku saabsan jihaadka iyo fiqigeeda iyo ikhtiyaaraad buu leeyahay aad u qiimo badan lanna wuxuu ahaa nin imaamana waa ahaa faqiihna waa ahaa meelahaas duquurta iyo yacnii shaam xaggeeda ayuu markaa difaac uga jiri jiray ayb marka shayga ninkii mumaaraseeyey awalna cilmi hore u lahaa oo imaam ahoo caalim ah wou uga aqoon badinaa maxaa yeele dantiisaa ku jirto aad buu u baxsinaya waa raaraadinayaa ayb marka ikhtiyaar isaga iyo awsaaci iyo masaa-ishaas aad baa loogu loogu hormariyaa weliba ayb can xumaydin qaala samictu anasan yaquul kunnaa nubakiru ila aljumucati jumcada ayaan u jarmaadi jirnay uma naqiilu waa qayluulsan jirnay kabacdi qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu ghasaan wahuwa almadaniyu moxamed bnu muطarif ayaa la yidhaahdaa qaala xadaanii abu xaasim can sahlin qaal kunnaa nusalii maca اnabiy sal l salam nebiga ayaan la tukan jirnay aljumcata jumcada uma takuunu alqaa'ilatu uma markaa kadib takuunu ay taqacu alqaa'ilatu baa dhici jirtay uma takuunu kaanadan markaa uma takuunu alqaa'ilatu aawo kaanadan marka khabarkeeda maba lahanba khabar waa taamo waay waduu tamaamin maa birafci yaktafii ayb marfuucaasay ku gaabsanaya marka uma takuunu alqaa'ilatu ay uma taqacu alqaa'ilatu ayaa dhacayso ayb kitaabu salaati alkhawfi salaatu lkhawfkii axkaamteedii ayuu kitaab yahay halkaa marka salaatuljumca ku dhammaatay salaatulkhowf buu gelayaa dhowr baab un weeyaanoo yaryar ayb baabu salaati alkhawfi cabsidii salaadeedii xukunkeedii caddayntiisii ama sifadeeda caddaynteedii ayuu baab yahay marka salaatulkhowf iyo jumcadii buu isdabageliyey bukhaari ibnu xajar wuxuu yidhi wuxuu isku dabagelinayaa waxay tahay labadooduba salaaddii caadiga ahayd suuradeeda ayaa isbeddel ku imaanaya jumcadii duhurkii baa isbeddel ku yimid oo lasoo gaabiyey cadadkii baa lasoo gaabiyey laba ragca laga dhigtay salaatulkhawfkuna isagana waxaa ku dhacay qasri xagga arkaanta ayb qasrul hay-a ayaa ku dhacdo hay-adii salaadda loo tukan jiray iyo arkaanta qaarkood ayaa loo dhaafay qofkii ayb kaiir min alculamaana waxay leeyihiin qasru lcadadna waa qabtaa salaatulkhowf oo xadiid muslim uu wariyey min xadiidi xudayfa ayaa wuxuu tilmaamayaa wa salaatu alkhawfi rakcatun marka qasrulcadad iyo qasrulhay-ati wasifa labadaba khowfku waa leeyahay meelahaasay marka iska shabbahaan ayb waxaa kale iska shabbahaan salaatulkhowfka iyo salaatuljumcada waxay ku wada jiraan min jumlati almaktuubaat salaadihii faradkay ka wada mid yihiin soo maaha marka intounan ciideynkii iyo istisqihii iyo kusuufka ounan gelin horta maktuubaadku iska dhammaynayaa marka ayb saasoo marka salaatulkhowf ugu xijiyey salaatu salaatuljumca ugu xijiyey wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowlillaahi tacaala meeshaan marka wa bayaani qowlillaahi in la dhaho waa laga fiican yahay maxaa yeele qowlka alle waa waa bayaansan yahay in la bayaaniyo waxaa weeyaan nebiga iskale maahane yani qof kale inuu bayaankii waa aadaab ahaan waa laga xishooda see la dhahaya marka wa macnaa qowlillaahi ilaahay qowlkiisaa la macnaynayaa in la dhaho oo la fasiraya ile waa cad yahay mogta waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwa mubiina waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa ilaa aakhir ilaaya aayadahan marka macnayntooda maxaa lagu macnaynaya xadiidka nebigaa lagu macnaynaya ilaa isagay ku soo degtay isagii baa dabaqay dabaqaadaasaa marka macno u ah ayb waidaa darabtum fi lardi haddaad dhulka soconaysaan korkiisa falaysa calaykum dushiinna ma aha nin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu min asalaati salaaddii inaad gaabisaan ood salaaddii xaggeeda wax ka gaabisaan in khiftum haddii aad cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu gaaladii inay idin imtixaanaan oo ay idin ciqaabaan ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiina meesha marka in khiftum inta waa shardiya ayb inta waa shardiya shardiguna waa mukhasis usuululfiqiga shardigu waa mukhasis mutasil ah ayb ee sow ma dhacaysa marka salaaddii waxaa la gaabin karaa oo keliya cabsi markay jirto aa ka dhalanaysa haddaad dhulka socotaan ood safraysaan salaaddii inaad gaabisaan waxba dhiba ma leh haddaad cabsataan haddaydnan cabsaninna inaan la gaabinaynaa laga fahmay fahamkaas marka cumar ayaa fahmay nebiguu su'aalay intuu la yaabay wuxuu yidhi maxaan salaaddii u gaabinaynaa waqad aminnaa annagoo hadda yacnii ammaan iyo nabad helnay weli salaaddii markaan safarnay waa gaabinaayo ilaahayna inqiftun buu leeyahy waa sidee markaasuu nebigu wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allaahu biha calaykum sadaqo ilaahay idinku sadaqaysta waayo ilaahay sadaqadiisa aqbala ayb waa la idinkugu darayo marka awel waxay ahayd sidaan laakiin markaan idinkoo nabad qaba inaad gaabisaan ilaaha idinku sadaqaysta sadaqada ilaahay yeela ka faa'iidaysa yacla bnu umaya isaguna sidoo kale ayuu ula yaabay cumar buu su'aalay cumar baa marka wuxuu yidhi saad u yaabtoo kalean u yaabay nebigaan su'aalay saan ugu yidhi shardiganoo kale marka maxaa la yidhaahdaa qaydun ama shardun laa mafhuuma lahu waa shardi wax mafhuuma aan lahayn yani mafhuumulmukhaalafa ma yeelanayo yani wax mafhuuma ma leho isaga markaa inta laga qaato wax lagu dhiso waidaa kunta fiihim haddaad dhexdooda ahaato fa aqamta lahum asalaata salaadda aad isugu taagtid oo aad u oogtid faltaqum daa'ifatun minhum macaka koox iyaga ka mida adiga ha kula istaagto meeshaa marka waidaa kunta fiihim abuu yuusuf alqaadi abuu yuusuf alqaadi wuxuu yidhi mafhuumay leedahay oo marka aad adiga dhex joogtid ayaa salaatulqasri salaatulkhowf la tukan karaa haddii aadan adiga nebigu aanu dhex joogin waxaa aayadda laga fahmaa bay dhaheen inaan khowf la tukanaynin salaatulkhowfka salaadeedu waxay mashruuc tahay buu yidhi wakhtigii nebiga amaa bacda nebi fiihimaa la waayey yidhi waidaa kunta fiihi lamahaayuu yidhi hadda nebiga naguma dhex jiro iyadana marka waxaa lagu naqdiyey oo lagu bushiyey saxaabadii ayaa tukadeen bacda nebi qof khilaaf ka keenayna ma jirin saxaabada haddii fahamkaas uu sax yahay qof uu saxaabada ka mida intuu fahmo ayuu ka celin lahaa dadka kale ayb weligaa marka fiiri marka dad a'imaa waayo dadkan hadda yani mararka qaar fahamku qofka wuxuu qalad iyo waxbaa ka geli kara fahamka sida ugu nabadgeliyada badan waxay tahay fahamkii salafka oo adiga qur-aankii iyo sunnadii nebiga waxbaa kaaga muuqanaayo salafka fahamkoodii raadi alxamdu lilah marka kutubihii salafku ay qoreen oo nusuustii yani fahamkoodii sidau ahaa ayaana dhex taallo ayb qofka marka inuu ka taga maaha fahamkaas ee uu qaato faham isaga jeebkiisa hadduu qaato wareer baa imaanaya waxaa kaloo wareer imaan karaa laftirkeedu marka faham la qaato dad dambe fahamkooda oo aan raacaynin kuwaas hore oo kuwii hore marka meel laysaga dhigan qofka marka waxa ugu daran waxay tahay wax uu sheegto inuu ka dhabeeyo aaday u wanaagsan tahay qofku markuu leeyahay aniga waxaanahay min atbaaci salafi saalix salafu saalixa dadka raacay ayaan ahay markuu leeyahay waa inuu fahamkii salafka uu daba joogo markan haddaad marka qof doodaan mas'ale ku doodaan faham ku dhisan isagii uu kuula yimaado kutubtii salafka waa kan dabari waa kan yacnii imaamu shaafici imaam axmed waa kuwaana markuu ku yidhaahdo adigiina aad hal soo weyso ood imaam mutaakhira aa wadato isaga kaa saxsan markaas isaga ayaa kaa saxsan ninkan dambe mutaakhirka ama mucaasirka cilmigiisu intuu doona hala ekaano iyagaa ka fahmi og ayb waidaa kunta fiihim marka abuu yuusuf meeshan wuxuu ka fahmay salaatlkhowf nebiga inay gaar ku tahay salaatulkhowfku inay nebiga gaar ku tahu ka fahmay saxaabadii baa marka lagu bushiyey oo iyagii baa tukadeen ayb faltaqum daa'ifatun minhum macaka kooxi ha istaagto iyaga ka mida adiga macaaga waliyaakhuduu aslixatahum hubkoodiina ha qaataan meeshaa marka waxaa laga qaadana hubka qaadashadiisu marka khowfka lagu jiro oo dagaalkii lagu jira salaatulkhowfna la tukanayo in la xambaartaa way bannaan tahay bal imaamu shaafici waxa uu yidhi waa qofkii marka hadduu isleeyahay uu baqdini iyo waxay ku jirto inuu hubkii qaato waa samaynaya wax baqdina haddaynan ku jirinna hubkii haddaan najaasa ku oolin waa qaadan karaa hadday najaaso ku taallo hubkii adigiina markaas aad laaci karta markiiba inaad marka dhulka iska dhigto salaadaadii marka aad saasuu yeela faidaa sajaduu hadday sujuudaan falyakuunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiinna ha ahaadeen oo gadaal ha mareen walta'ti daa'ifatun ukhraa koox kale ha timaado lam yusalluu aan tukanin falyusalluu macaka adiga ha kula tukadeen waliyaakhuduu ha qaateen xidrahum digtoonidooda ha qabeen wa aslixatahum iyo hubkoodii wadda aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay jeclaysteen low taqfuluuna inaad ka dhoohanaataan ood iska halmaantaan can aslixatikum hubabkiinna wa amticatikum iyo alaabihiinna fayamiiluuna calaykum markaa ay idin gaadaan oo idinku soo rogmadaan maylatan rogmasho waaxidatan mid ah walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiinna ma ahaanin in kaana bikum hadduu yahay korkiinnu adan dhib min madarin roob ow kuntum mardaa ama aad ahaataan kuwa jiran an tadacuu aslixatakum hubkiinna inaad dhigataan ilee markuu roob do-o qofkii hub culusna ou wado roobkiina ku do culays wakhuduu xudirakum digtoonidiinna qaba ina allaha acadda lilkaafiriina cadaaban muhiina marka salaadaani marka aayaddu ay tilmaamayso sifo ka mida sifooyinkii loo tukanayo waa xadiidkan yaa tilmaami doonta qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi qaala sa'altuhu shucayb baa dhahaya waxaan su'aalay hal salla nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga ma tukaday yacnii salaata alkhawfi cabsida salaaddeeda ma tukaday qaala waxa uu yidhi akhbaranii saalimun zuhri baa dhahaya akhbaranii saalimun ana cabdallaahi bna cumara radia allaahu canhuma qaal ghasowtu maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan la duulay qibala najdi najdi xaggeeda fawaasayna alcaduwa cadowgii ayaan qaabilnay fasaafafnaa lahum waannu u safannay waa la safannay faqaama rasuulu llahi sal l slam nebigii baa istaagay yusallii lanaa noo tukanayo yacnii uuna tujinayo faqaamat daa'ifatun koox ayaa kacday macahu nebiga ayay la kacday oy la istaagtay ayb tusallii xaalay markaa daa'ifadaasi tukanayso faqaamat daa'ifatun daa'ifo ayaa kacday tusallii xaalay tukanayso macahu nebiga maciisa wa aqbalat daa'ifatun daa'ifana waxay u jeesatay cala alcaduwi cadowgii warakaca rasuulu llahi sal ly slam nebigii waa rukuucay biman macahu dadkii la jiray wa sajada sajdatayni laba sujuudoodna waa sujuuday uma insarafuu way gadoomeen makaana daa'ifati kooxdii meeshoodii ayay aadeen allatii kooxda oo lam tusalli aan tukannin kooxdii aan tukannin kooxdii aan tukannin makaankoodii iyo booskoodii bay aadeen fa jaa'uu way yimaadeen farakaca rasuulu llahi sal l salama nebigii waa wuu la rukuucay bihim iyagiiba uu la rukuucay ragcatan ragco wasajada sajdatayni buu sujuuday uma sallama waa salaamo noqsaday faqaama kullu waaxidin mid kastaa way kacday koox kastaa way kacday oo minhum iyaga ka mida farakaca linafsihi nafsadiisa u rukuucay ragcatan ragco wasajada sajdatayni salaaddii laba ragcay ahayd salaaddii waxay ahayd laba ragco qolaa nebiga la safatay ragcadii koowaadee nebiga ayay la tukadeen markii ay sujuuddii la sameeyeen ayay soo kaceen markay soo kaceen marka rasuulkiina waa soo kacay iyagii marka way tageen qoladii cadowga ilaalinaysay ayay soo beddeleen qoladii markii hore cadowga ilaalinaysay nebigii la bilaabin salaaddaa timid booskii kuwan bay yimaadeen markaasay nebigii ragcadii labaad bay kala qabsadeen qolo kastaa marka nebigu wuxuu tujiyey hal ragco qolo kastaana iskeed waxay u tukatay ragcad bay u tukatay bacdi riwaayaat waxay dhahayaan qoladii dambe fadhigow ku sugay ragcadii u dhinnayd bay u istaageenay tukadeen waa la salaamo noqsadeen marka qolada dambe labadii ragco waa isu raacday qoladii horena waxbaa u kala dhex galay laba riwaayo saasay dhahaysaa middanna waxaa ka muuqdo inay kala gaar u kala sameeyeen salaaday ku dhex jiraan haah waa la dhaafay waxaasoo dhiban waxaas yacnii ay samaynayaan oo dhan dhib ma leh qoofkaa keenayan ayb socodka ay soconayaan iyo meesha ay yacni qiblada ay ka jeesanayaan iyo laa ba'sa waxyaabahaasoo dhan waaba ruksadii khowfka wa markaanna waa haddii cadowgu qiblada jiho aan ahayn ou jiraw qiblada jiho aan ahayn marka ou jiraw ayb wuxuu yidhi meeshaan marka wadaahiruhu annahum atamuu lianfusihim fii xaalatin waaxidatin daahirka xadiidka waxaa ka muuqato hal mar inay dhammaystirteen salaada ee qoladan ragcadii koowaaday tukatay waa baxday kuwana ragcadii labaad labadoodii marka hal ragcaa u wada dhiman hal mar inay ragcaadkoodii guteen wayaxtamilu waxaa suurtagala annahum atamuu cala atacaaqubi hal mar inaynan wada dhammaystirine cala atacaaqub tacaaqub marka waa maxay qolaa ragcadeedii dhammaystiratay cadowgay ilaalisay qoladii kalea ragcadeedii haddana dhammaystiratay wahuwa araajixu min xaysu almacnaa wailaa fayastalzimu tadyiica alxiraasati almaqluuba bikulligood hal maray salaad wada galeen la dhoyaa dadka ilaalinaya marka ragcada u dhiman qolo walba mar bay gudatay qoladan markay dhammaysatay kuwa kale haddana ragcadoodii guteen ayb ibnu cabdilbarna sifadan ayuu rajaxay maxaa yeeley sifadan wuxuu yidhi waxaa ku sugan imaamka iyo ma'muumka salaadda ma'muumka ku dambaynayo imaamkii baa salaad ka bixidda ku hormaraayo waana sida salaadda caadiga ay ku socoto waayo tanuu rajaxo isaga marka axaadiidta waxaa ku jirta riwaayaad dhahaayo nebiga qoladii hore markuu ragcadii koowaad uu tujiyey isaga wuxuu ku daahay istaagga fa atamuu lianfusihim qoladan marka ragcadii u dhinnaydee labaad bay boobsiiyeen assalaamu calaykum waraxmatullahi assalaamu calaykum waraxmatullah waa baxeen kuwii kaley soo bedeleen kuwii kalea yimaadeen ragcadii labaad isagoo imaamka ku jiray u imaadeen waa la qabsadeen imaamkii waa salaamo noqsadeen ragcadii u dhinneeday kuwana taamiye ibnu cabdilbar marka wuxuu leeyahay riwaayadaas waa sax haddii saa la yeelana dhib ma leh laakiin middaan baa ka raajixsan buu yidhi maxaa yeele tan dambo gadaal hadda aan ka sheegnay waxaa ka dhalanayso ma'muumku inuu ka hor baxo salaadda uu ka hor dhammeeyo imaamkiisa ila qoladan koowaad marka la leeyahay fa atamuu lianfusihim imaamkiioo salaadda ku jiray dhammeeyeen iyaga salaadda intay hal ragcadii labaad boobsiiyeen ogaa saasna nadmu salaati waa khilaafsan tahay caadiga laakiin waa soo aroortay waxbaasa maaha baabu salaati alkhawfi rijaala wa rukbaanan baabu salaati alkhawfi cabsidii salaadeedii caddaynteedii buu u baab yahay rijaalan iyagoo taagan wa rukbaanan iyo iyagoo fuushan gaadiid saaran raajilun qaa'imun raajil waxaa weeyaan marka qaa'imun mid taagan rijaalan waa jamcu raajil jamcu rajul maaha jamcu raajil raajilna waxaa weye laba macna yeelataa kan lugaynayana waa la dhahaa kan lugihiisa ku taaganna waa la dhahaa marka qofka isagoo lugtiisii ku taaganna inuu tukado sida caadiga hadduu doonaan isagoo gaadiid saaran ayb fii suurati alxaj ya'tuuka rijaalan ay maashiina waa iyaga socon fii suurati albaqara fain khiftum farijaalan idinkoo lugihiinna ku taagan ayb maqsuud albukhaariyi marka fii hadihi tarjama waxay tahay salaatulkhawfka iyadoo gaadiid la kor saaran yahay in la tukada waa bannaan tahay inuu dhahorado salaadan kale faradkaa adoo gaadiid saaran inaad tukatid maya dhulka inaad u degtid ilaa inay daruuro keenta maane sida nin bad ku jiro doon saaran oo salaaddii ku soo gashay waa istaagayaa gaadiidka korkiisu say tukan karaa laakiin salaad farad ah qofkiisu ou degi kara dhulka waa inuu dhulka u degaa salaatulkhawfka laakiin inuu gaadiidkiisa isagoo fuushan ku tukadaa baa u bannaan ayb maqsuudkiisa saas gadaal marka wuxuu ka bayaanin doonaa ninka dagaalka ku jira waa laba nooc laba un mid uha imaa inuu isagu weerar yahay oo daalib ou yahay iyo imaa inuu madluub yahay qof isaga la raadsanayo labadaas caala wax ka dhexeeya male isagii baa weerar lagu yahay oo difaac ku jiro waa madluub markaas isagii baa raba inuu dad meel ka saaro oo weerar ah waa daalib fuushanaantan marka daalibka iyo madluubku isku si may ugu bannaan tahayna baabuu ku keeni doonaa war baa ku jira marka taas culammada jumhuurtoodu waxay leeyihiin qofka isagoo fuushan loo ogol yahay inuu salaad tukado salaatulkhawf waa qofka isaga madluubka ah amaa haddii uu daalib yahayo isaga oo weerar yahay war adaaba weerar ah intaad iska tuka degtid salaadaadii tuko kadib weerarka meesha ka wad allaahumma inuu ka cabsanayo in lagu rogaal celiyo maahani isagoo weerara mararka qaar waa lagu soo rogaal celin karaa hadduu rogaal celin ka cabsanayo ama uu isleeyahay war ciidankii xagga iyo xagga weerarka ka ahay baad islama helaysaan lugta hadduu isleeyahay soo saaran waa tukan karaa markaa imaamu shaafici saasuu yidhi laakiin wax cabsiyoo kale haddaanay ku jirin hadegdo ha degto ha tukado kadibna ha gala marka ayb madluubku laakiin isaga ma laysku diidana ninku hadduu isaguba naftiisii soo ku badbaadsado ku dadaalaayo waa yeelaya marka isagoo fuushan iyo isagoo lugaynaya intaba waa yeeli qaala xadaanaa saciid bnu yaxya bni saciidin اlqurashiyu qaala xadaanii abi qaala xadaana bnu jurayj can muusa bni cuqbata can naaficin can ibni cumara ibni cumar muxuu sheegay marka naxwan min qowli mujaahid mujaahid warkiisii oo kale ida khtalauu mujaahid warkiisiina waa maxay kan wan ida khtalatuu hadday isdhex galaan muslimiinta iyo cadowgii qiyaaman ida khtalauu hadday isdhex galaan qiyaaman saasuu bukhaari wariyey riwaayadiisa meeshaa marka culamada qaar waxay dhaheen tasxiif baa ku jira riwaayada mujaahid laga haayaa waxay tahay ida ikhtalatuu qiyaaman ida ikhtalatuu hadday isdhex galaan qiyaaman maahane fainamaa huwa fainamaa huwa alishaaratu bira'si fainamaa huwa alishaaratu bira'si ama fainamaa huwa dikru wa ishaarat ra'si qiyaamantan marka iyadu macno ma leh hadday isdhex galaan qiyaaman iyagoo taagtaagan maxay macnoo leedahay wax macnaa ma leh meeshan marka tasxiif baa ku jiro riwaayadu waxaa weeyaan sidaan waqad saaqahu lismaaciiliyu min طariiqin ukhraa bayana lafda mujaahid wa bayana fiiha alwaasitata bayna bni jurayj wa baynahu faأkhrajahu min riwaayati xajaaj bni muxamed can ibni jurayj can cabdillahi bni kahiir can mujaahidin qaal ida اkhtalaطuu fainamaa huwa اlishaaraةu biالra'si iimaan madax unbuu ku ishaarayaa rukuucdii iyo sujuud qiyaaman marka maaha wazaada bnu cumar ibnu cumarna wuxuu ku daray can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam iyadoo markaa nebiga laga uu ka warinaayo xadiidkan marfuuc ee kan dambe wain kaanuu haddii ay yihiin akara kuwa badan xagga cabsida ama cadowgiba uu badan yahay min daalika kaagaas ay ka badan yihiin falyusalluu ha tukadeen qiyaaman qaa'imiina iyagoo taagan wa rukbaanan raakibiina iyagoo fuushan marka tanu u deliishaday marka xadiidkan dambe iyo aharkan mujaahid iyo ayuu u keenay hadday isdhex galaan marka ishaaro in lagu tukado iyo isagoo qofkii gaadiid saaran iyo isagoo ordayo lugaynayo intaba baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yaxrusu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kalau ilaalinayaa fii salaati alkhawfi cabsida salaaddeeda dhexdeeda waa is ilaalinayaan marka jamaacadu way is ilaalinaysaa ayb ida khtalaquu markuu leeyahay fuqahadu waxay yidhahdeen waxaa la mid ah cadowgii iskuma dhex jiro laakiin waxa ay isku tuuraan ayay isgaarayaan xagga iyo xaggay kala joogaan madaafiicay isku garaacayaan see loo tukanaa markaas waagii hore waxaa laga hadlayaa waxay tahay nin halkaas joogo waran wato iyo nin halkan joogo fallaar wataa laga hadlaayo ninkan marka liif ayaa u saaran kanna marka saas u dagaalama see la markaas xaaladee la cabiraayo in laba la ysu qaybiyo qole ay meesha hortaagnaata miya suurtoobayso mase waa ikhtilaaq xaaladdaas fuqahadii hore waxay leeyihin xaaladdaas ikhtilaaq ahay markay noocaasoo kale tahay fa ida ikhtalaquu waayo cadow isku dhex jiroo kalea laga cabirayaa oo dhexda isu galay marba hadday xabadoodu isgaarto yacni markaa waa ciidan isku dhex jiro ikhtilaaf yaa lagu xambaaraya markaa see loo tukanayaa ishaaro baab gaaruuna u samayn doonaa taas naftirkeeda marka meeshaas baabkan kan ka dambeeyo ayaan uga hadlaynaa ayb qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can izubaydiyi can izuhriyi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaama anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigii baa kacay wa qaama annaasu dadkiina way kaceen macahu sagala jirhkiisa fakabara wakabaruu macahu allaahu akbar buu yidhi wayla takbiirsadeen warakaca warakaca naasun minhum waa rukuucay dad iyaga ka mida jamaacadii baa la rukuucay uma sajada wasajaduu macahu waa sujuuday waa la sujuuday uma qaama lihaaniyati markii labaad ayuu u kacay ragcadii labaad faqaama aladiina sajaduu kuwii sujuuday ayaa kacay waxarasuu ikhwaanahum walaalahood ayay ilaaliyeen waatat aa'ifatu luqraa daa'ifadii kalaa timid farakacuu wasajaduu macahu way la rukuuceen waanay la sujuudeen waannaasu kulluhum dadka dhammaantoodna fii salaatin ay ku jiraan walaakin yaxrus bacduhum bacdan suuraddan marka waxaa lagu xambaarayaa cadowgu markuu qiblada jiro xaggeeda allahu akbar mar waa isla wada dhahayaan qolaa la rukuucayso la sujuudaysa imaamka qolana ilaalay ku jirtaa qoladii hadaaye marka la sujuuday markay soo kacaan maahane qoladan kale ayay bedelaysa ayaa bedelayso waa sujuudayaan waa rukuucayaan waa soo kacayaan safkii bay kala bedelanayaan si qolo walba ay mar nebiga ay ula sujuuday taasuu marka baabkan uu ku sheegaya salaatulkhowfka maanta dhan marka laba ragca layn sheegaynaaye aaway kuwa kale marka salaatulkhowfka waxaa laleeyahay iyada badanaa safar iyadoo lagu jiray dhacdaa sida badan maqaasidii rasuulka safaray ahaayeen safar markay yihiinna salaada rubaaciyada awalba labaa la tukan jiray labada marka badanaa wax loogu sheegaya saas salaad subaxna iyadu waaba labo maqribkana maqribka isaga qasri ma leh laba unbaa u furan marka salaatulkhowf la tukanayo maqribka in saddexdiisii ragco la kala googooyo oo laba laysraaciyo qolo ay la tukato ama qolo walbaa oo hal tujiyo halna imaamki isaga ugaar sidii la yeeli karo sida kalena waxay tahay iyada dhan ba in hal ragca la tukado oo salaadaha dhanba la gaabiyo oo salaatu اlkhawfi ragcatun la qaato baabu salaati cinda munaahadati اlxusuuni wa liqaa'i اlcaduwi salaadii xukunkeedii iyo sifadeedii caddaynteedii buu u baab yahay cinda munaahadati اlxusuuni dhufaysyada marka lagu dagaalamayo oo laysugu yacnii laysaga soo horjeedo dhufaysyadii wa liqaa'i lcaduwi iyo cadowga la kulankiisa marka lala kulmo cadowga salaada la tukanaya siday noqonayso xadiidtan dhanna waxay tusay salaatuljamaacadu inay waajib tahay wailaa dhibaatadanba lama galeeno nin walbaa kaligaa tukaa la dhehelaa haddaysan jamaacadu adkeeni ogow wqaala alwsaaciyu imaamu alwsaaci wuxuu yidhi in kaana tahaya alfatxu in kaana haddii uu yahay tahaya alfatxu guushii ama yacni furashadii mid diyaar ah oo diyaar garowday walam yaqdiruu aynanna awoodin cala asalaati salaadna aynan awoodin markaa salaad korkeeda aanay awoodaynin salluu way tukanayaan iimaa'an iyaga oo markaa sallow way tukanayaan iimaa'an iyagoo markaa ishaara ishaara ay sallow way tukanayaan iimaa'an yani iyagoo ishaaraya ay tukanayaan kullu mri'in qof walbaa linafsihi buu u tukanaya fain lam marka waa dalab iyagaa waa daalibiin weerar waaye fadxigiibaa guushibaa dhow iyo furashadii salaad ma awoodaan inay u degaan maxay samaynayaan ishaaro ishaaraha u tukaday qof walbaa muxuu samaynaya keligiisu qof walba tukanaya fain lam yaqdiruu haddaynan karaynin oynan awoodin cala aliimaa'i ishaaradii haddaynan awoodin akharu salaata waa daalibiin ma awoodaan inay ishaaro ku tukadaan ishaaro seen loo awoodaynin in lagu tukadaan ima qofkii baan awoodi karin saas inuu dhaho ibnu rushayd ilfihri wuxuu yidhi qofkii dagaal arkay oo dagaal mumaaraseeyey iyo qalbiga siduu u mashquulaayo qofkii arkay ishaare lama awoodi weynin ma dhahayo yii bacdi culamaada waxay dhaheen ishaaradii mahu see loo awoodi waayo ishaare waxaan la awoodi karin miirka marku tago ma jirto yidhi nacam iyadoo dagaal lagu jira ishaare xataa aan la awoodi karin waa dhici kartaa yidhi qofkii dagaalka mumaaraso ku sameeyeyaan ogu yidhi taas fain lam yaqdiruu cala aliimaa'i akharu salaata salaaday dib u dhigaayan waa qallaynaya salaaddii taakhiir xataa yankashifa alqitaalu intuu dagaalka dhammaado faydmo ow ya'manuu ama ay aamin noqdaan fayusalluu rakcatayni ay tukadaan markaas fain lam yaqdiruu haddaynan awoodin salluu rakcatan ragcay tukanayaan sallow rakcatan fain lam yaqdiruu haddaynan karin oynan awoodin sallow rakcatan ragcay tukanayaan wasajdatayni iyo laba sujuudood laa yujzi'uhum takbiiru allahu akbar keligeed u gudi maysu yidhi ugu yaraa waa inay hal ragca tukadaan ayb takbiir uma gudayso wa yu'akhiruuhaa way dib dhigayaan xataa ya'manuu yani hal ragcay awoodi waayeen xataa dib haw dhigaan ee allaahu akbar allaahu akbar baa la dhahayaa keliya mayuu leeyahay wa yu'akhiruuhaa xataa ya'manuu wa bihi qaala makxuul makxuulna sidaa buu yidhi fiqiga ku jiro dhan hal maraan sheegi doono wa qaala anasun anas waxauu yidhi xadartu cinda munaahadati xisni tustar tustar dhufayskiisii uhinqashadeedii markaan qoladii markaa dhufayska ku jirtay annagii markaan isu kacnay oon isku hinqannay ayaan xaadiray buu yidhi dagaalkaas cinda idaa'ati alfajri fajrigu markuu soo iftiimayo agteeda washtadda ishticaalu alqitaali waxaa adkaaday dagaalka hurkiisii ayaa adkaaday falam yaqdiruu cala salaati salaad ma aynan awoodin asxaabta salaaddii waa awoodi waayeen falam nusalli ma tukanin buu yidhi ilaa bacda irtifaaci nahaar maalintii markay kor noqotay oo qoraxdii soo baxday kadib uma an tukanay buu yidhi ayb fasallaynaaha waan tukannay wanaxnu maca abi muusa annagoo abuu muusa alashcari la jirnoo la soconno fafutixa lanaa waa naloo furay oo ilaahay waana guuleeyey wa qaala anasun anas waxa uu yidhi wamaa yasurunii ifarax gelin mayso bitilka asalaati salaadaas beddelkeeda addunyaa wamaa fiiha salaadaas bacda alwaqti aan tukaday adduunyo iyo waxa ku dhex jiro beddel ugama qaateen intaan marka fiqiga ku jiraan aan sardinayna masaa'il badan baa ku jirta meeshan almas'alaة اluulaa masalada koowaad waxay tahay aلطaalibu yusallii salaata shidaةi اlkhowf raakiban wamaashiyan kalmaطluubi ninka weerarka ah wuxuu tukanayaa salaatu اlkhowf sida ninka maطluubka ee difaaca ku jiraba oo u tukado wa fii salaati الطaalibi biاliimaa'i xadiiثu akhrajahu abu daawuud wa huwa mima tafarada bihi ibnu isxaaq xadiid abu daawuud ku suganoo ibnu isxaaq la gooni noqday baa wuxuu tilmaamayaa qofku isagoo weerar ah inuu ishaaro ku tukan karo ayb laakiin xadiid marka dacfi ku jira jumhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen mas'aladaas qofka weerarka ah laa yusallii ilaa biاlardi salaata alamni qofku mar hadduu isagu weerar yahay dhulka unbuu ku tukanayaa salaata alamni buu tukanayaa ilaa an yakhaafa minhum ilaa an yukhaafa minhum in loo cabsanaayo maaha hadday cabsiyi jirto oo loo cabsanaayo waa salaatulkhowf iyo iimaan inay ku tukadaan magaadiid korkiisa u bannaan tahay qowlkaas marka waxaa ku tegey alxasan wa makxuul wa maalik wathawri washaafici wa axmed fii riwaayatin canhu a'immadaasaa ku taga mas'alada labaad salaatu shiddati alkhowf cabsidu markay mas'alada labaad oo bukhaari hadalladan awsaaci uu ka sheegay ka mid a waxaa weeyaan cabsida daran salaadeeda jamaaco laguma tukado keli keli baa loo tukadaa salaatu shiddati alkhawf laa takuunu jamaacatan ma ahaanayso bal furaadaa waaljumhuuru calaa khilaafi daalika culimmada badankoodna waxay qabaan calaa khilaafi daalika oo jamaaca lagu tukanayaa bay leeyihiin jumhuurtu saasay qabaan saasaan xoog badan ilaa wuxuu yidhi ma ogtahay wlam yaqdiruu cala asalaati sallow iimaaan kullu mri'in linafsihi buu yidhi ayb la soc masalada saddexaad ee uu sheegay bukhaari waxay tahay idaa lam yaqdiruu cala aliimaa'i fii xaali shiddati alkhawfi akharuu asalaata xataa ya'manuu cabsidu markay aad u daran tahay ishaare hadday awoodi waayaan in salaadda dib loo dhigaayo ishaaro wax ka hooseeya ma jiraan ishaaro wax ka hooseeyo oo salaadi ay ku ansaxaysaa ma jirta ayb ayb idaa lam yaqdiruu cala aliimaani fii xaali shiddati اlkhawfi akharuu salaata xataa ya'manuu intay ka aamin noqdaan ayb takhiirkaasna marka waxaa ku tegay makxuul abuu xaniifa iyo asxaabtiisa imaam axmedna riwaaye waxaa laga wariyey khiyaar inuu leeyahay hadduu doono gadaaluu u dhigayaa hadduu doono wuxuu siday u qabato u tukanaya abuu daawuud wuxuu yidhi sa'altu abaa cabdillaahi imaam axmedaan su'aalay can isalaati sabiixata almugaari fa yu'akhiruuna asalaata xataa tadluca ashamsu ayb salaadda may dib u dhiga ilaa qoraxda ay ka soo baxdo am yusalluuna calaa dawaabihim mase gaadiidka korkiisay ku tukanayaan qaala kullun arjuu imaam axmed wuxuu yidhi dhammaan waa rajaynaya hadday gaadiid ku tukadaanna waa yeeli karaan haddaynan gaadiid ku tukaninoo ay dib u dhigaanna waa yeeli karaan ayb marka waxaa loo deliishaday qisadii bani qurayda ayb xadiidkan uga hadlaynaayb mas'alada afaraad waxa ay tahay salaadda marka dibdhigaasna jumhuurku ma oggola maxaa yeele waxay leeyihiin meesha ugu darreeyuu joogaa hadduu salaaddii dib u dhigo mowd inuu soo kadiyaa laga yaaba iyadoo salaad lagu leeyahay marka qowlka waxaa ka fiican sidii kale uu qadrulmustadaac inuu la yimaado ay dhahayaan mas'alada afaraad idaa cajazuu can salaati rakcatayni cabsi baa dadka hayso laba ragca lama tukan karo maxaa la samaynayaa sallow ragcatan waaxida hal ragca la tukanaa markaas wa hada qowlu kaiirin min alculamaa minhum ibnu cabbaas baa ka mid ah wa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan farada allaahu asalaata calaa lisaani nabiyikum sala allahu calayh waali wasalama fi safari rakcatayni wa fi lxadari arbacan wa fi lkhawfi rakcatan xadiikaa loo haaya hal baa la tukanaa markaas ninkii hal tukada salaadaas waa ka dhacday maxaa yeelay xadiidkaanu haystaa ayb qowlkan marka xasanulbasri iyo daawuus iyo mujaahid iyo saciid ibnu jubayr iyo nakac iyo daxaaq iyo qataada ayaa qabaan sidaas nacam ayb wahuwa qowlu ibni isxaaq wahuwa qowlu isxaaq wa moxamed ibni nasr almarwasi qowlkooda mas'alada shanaad waxa ay tahay idaa cajazuu can asalaati biarkaaniha fii xaali alkhawfi arkaantii salaadda sina looma samayn karo waa laga caajisay faqaala alawsaaciyu awsaaci wuxuu yidhi takbiir marka maku filan tahay waa mas'aladan awsaaci wuxuu ku tegay laa tujzi'hum takbiir allaahu akbar kuma filla keligeen marba haddaan saas la dhihi karin ama aan la foorarsan karin allaahu akbar afka laga dhaha waxba kuma filna wa ilaa haada dahaba alaktaruun inaynan ku filnayn baan ahlulcilmigu badankood ay ku tageen ayb wahuwa annahu laa yujzi'u fii xaali shiddati alkhawfi aliqtisaaru cala altakbiiri wahuwa qowlu abi xaniifata wamaalikin washaaficiyi waaxmeda waisxaaq wa naqala bnu mansuur can axmeda waisxaaq laa budda min qiraa'atin qiraa'a qasab ayb salaad qiraa'a aan lahayn allah akbar keliya leh oo iimaan iyo ishaare aan lahayn aan lahayn ma ansaxaysa qaar kalena takbiir baa ku filan ay ku tageen ruwiya dalika can jaabir baa laga wariyey wa bni cumar yujzi'uhum takbiiratun waaxida hal allaahu akbar ay mar yidhaahdaana ku filan oo salaaddii kaga filan allahu aclam marka iyadoo rugsooyin fara badan ay jiraan marka qofku yani takbiir keliya say ugu filnaato ma fooda lanna salaaddii waa waajibtay waxay ku dhacayso wax daliilla inay noqdaan baa fiican mar haddii ta'khiir iyo xataa wax la sheegay yani aduu allahu akbartaa xataa hadduu yidhaahdo gadaal haddana inuu ka tukada salaadii ma fududa shanigeeda intaasoo mas'alo uga hadlay marka meeshaan ayb qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa wakiicun can cali bni mubaarak can yaxya bni abi kaiir can abi salamata can jaabir bni cabdillaahi qaal jaaءa cumaru yowma alkhandaqi cumar baa yimid maalintii khandaq fajacala yasubu kufaara quraysh wuxuu gudagalay inuu caynayo kufaaru quraysh wayaquulu uu dhahayo yaa rasuula allah maa sallaytu alcasra casirkii ma tukanin xataa kaadat ishamsu an taqiib ilaa qoraxdu ay sigtay inay dhacdo faqaala nebiyu sal l salam nebigu waxau yidhi wa ana wallaahi maa sallaytuhaa bacdu aniga wallaahi baan ku dhaartay weli ma tukanin qaala fanasla ilaa budxaan ayuu degey fatawada'a waa weysaystay wasalla alcasra casirkii buu tukaday bacdamaa qaabat ishamsu qoraxda markay dhacday oo ay cishay ka bacdi qoraxdii markay yacnii baaba'day kadib uma salla almaqriba bacdaha maqribkiibuu gadaasheeda tukaday xadiidkan meeshaan marka maxaa loo keenay xadiidkan waxaa loo keenay ta'khiirkuu daliilu yahay bukhaari marka wuxuu leeyahy mararka qaar haddaan si kale salaaddu ay u suuroobi weyso gadaalaa la ysaga dhigayaan waana kana nebiga asxaabtiisii gadaal bay u dhigeen ee xadiidkan marka in masaladaa loo deliishado laba muqadamaba waa u baahan yahay masalada koowaad waxay tahay salaadda ma iloobeen mase kas bay uga tageen inay iloobeen oy markaas soo xusuusteen hilmaan miyaa arrintan salaad markii la iloobo markii lasoo haddii la iloobo markii lasoo xusuustaa la tukadaa dabcan hilmaan may uga tageen mase kasay uga tageen oo ta'khiirkayda u qasdeen meeshan kuma cadda taas marka in lasoo sugo waa inay horta kas uga tageen markii la yidhaahdo waxay ku shuqleen dagaalkii baa mashquuliyey waa sida bukhaari hadda uu u wato binaan calaa daalika maadaama dagaalku mashquuliyey ayay salaaddii dib u dhigeen haddii la yidhaahdana jawaab kalaa ku imaanayso qabla nusuuli salaatlkhawf ay ahayd qisadan amaa markii salaatlkhawf ay soo degtay kadib sabab loo dib dhigaa meesha ma olanaysa abi saciidin alkhudri baana saas yidhi qisadan markuu sheegay kadib wuxuu yidhi wadaalika wadalika qabla nusuuli aayat اlkhowf uu yidhi xadii marka waxaa weeyaan abu daawuud baa wariyey iyo keyrkiisa wadalika qabla nusuuli aayati اlkhowf salaatulkhowfka aayaddiisa intaynan soo degin ka hor ayay ahayd buu yidhi waa naskhi marka dalaaladeeda haddii la yidhaha waxay ku shuqloomeen dagaalka saasay dib u dhigeen waa la nasakhay oo hadda dibdhig ma jiro saasaa marka iyadana ku imaanayso labadaas bushiba marka meeshaas waa imaanaya ibnu xajarkana marka waa dhigaya waa la fahmaan malayna shaaficiyada iyagu marka middaan dambey leeyihiin xadiidkani ta'khiirka waa mansuuq abi saciid xadiidkiisi aana naasikh ah bay dheheen oo sheegay saxaabigii la baashiray baaba sheegay oo tilmaamay qabla nusuuli salaatilkhowf inay ahayd isagaaba sheegay saas darteed marka ta'khiirkan mowd baa imaan karo sabab lagu ta'khiiriyaa meeshii hadda ta'khiir bannaysaa meeshii ma taallo qadri lmustaac in lagu tukayo baabu salaati اطaalibi wاlmaطluubi raakiba waiimaaan labadan bisaa dhima waa ku daraynaa shalay casharku naga yarahay baabu salaati اطaalibi wاlmaطluubi midka طaalibka ah weerarka iyo wlmaطluubi midka weerarka lagu yahay salaadooda xukunkeedii caddayntiisiibuu u baab yahay raakiban isagoo fuushan waiimaaan iyo ishaaro ayb muumian isagoo ishaaray wa qaala alwaliidu dakartu lilawsaaciyi baan u sheegay salaata shuraxbiil ibni sim shuraxbiil salaata shuraxbiila bni sim iyo wa asxaabihi asxaabtiisa calaa ay tukadeen calaa dahri daabbati daabadda korkeeda shuraxbiil iyo asxaabtiisiiba iyagoo weerar abay daabaddii korkeeday ku tukadeen fa qaala waxa uu yidhi taasaan u sheegay buu yidhi faqaala awsaaci wuxuu yidhi kadalika alamru cindanaa arrinku sidaas weeyaan buu yidhi annaga agteenna idaa tukhuwifa alfawtu haddii laga cabsado inay wax tagaan guushii iyo nasrigii waxaa laga yaabaa in qalqal uu galo dhitaa laga cabsanaayo ama cabsi kale ay jirto haah isagoo iyagoo weerar ah iyagoo gaadiid saaran ay tukanayaan inay soo degaan xulama imaamu shaafici marka hadday daruuro keentahaa buu yidhi haddaanay daruuro jirin oo waxba aynan ka tegaynin dhulkaa iskaga tukadaan waa daalibkaya qisada shuraxbiilna waxay ahayd ciidankii oo watay buu wuxuu ku yidhi laa tusallu subxa ilaa calaa dahrin salaadda subax ayaa la tukanin ilaa iyadoo fardaha la fuushan yahay maahane fanazla alashtar yacni naqaci ashtar annaqaci baa degey fasallaa cala alardi dhulkuu ku tukaday isaga faqaala shuraxbiil shuraxbiil baa marka wuxuu yidhi mukhaalifun khaalafa allaahu bihi de isagana waxaa laga yaabaa inuu arka salaadda inaynan ansaxaynin saan oo kale weli rugsadii inaynan taam noqonin saanuu yeelay dhib mawaxtaja alwaliidu waliid wuxuu xujaystay biqowli nabiy sal l salam laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda weliid ibnu muslim wuxuu xujaystay marka qiso xadiidkaano nebiga wuxuu yidhi qofkiina yownan tukanin casirka ilaa bani qurayda maahan xadiidkan marka de in la deliishadaa waxay u baahan tahay qolo inay gaadiid ku tukatay yaa sheegay waxaa la sheegay dadkan waxaa la yidhi bani qurayra uu salaadda ku tukada casirka iyagii baa marka waxay is yidhahdeen war nebiga dedejin buu ka waday annaga waa tukanaynaa qola dhah qole waxay yidhaahdeen maya annaga ma tukanayno nebigaana amray amar nebi baan haysannaa waa iska soconaynaa bani qurayra markaan tagna casir tukanayna haddii la rabo qoraxda ha dhaco laakiin mas'aladan oo ah gaadiid korkooda inay ku tukadeen iyadu ma cadda qisadaa marka si ugu deliishanaya aad uma cadda ta'khiirka ayaa dhici karta in qisadaa loo deliisha lahay soo dhaafna ayb waxtaja alwaliidu biqowli اnabiy sal l slam laa yusalliyanna axadun ilcasra ila fii bani qurayda owsaacina marka imaam weyn oo faqiiha buu ahaa ogow imaam maalik iyo la siman buu ahaa dadku waxay yaqaaneen afarta imaam bis laakiin awsaaci iyo thawri iyo a'imo waaweyn waayo oo yacnii ikhtiyaaraad fiqhi ah leh ayb in la cinaayo la siiyana badan u baahna laakiin maynan intishaarin qaala xadaanaa cabdullahi bni moxamed bni asmaa qaala xadaanaa juwayriyatu can naaficin can ibni cumara qaal qaala nabiyu sal l salam lanaa nebiga wuxuu nagu yidhi lamaa rajaca min alaxsaab markuu ka noqday laa yusalliyanna axadun ilcasra ilaa fii bani qurayda gaadiid may ku tukanayaane marka aaw gaadiidka xago uga jira faadraka bacdahum alcasru qaarkood casirkii ayaa soo gaaray fi dariiqi jidka dhexdiisa faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa nusallii ma tukanayna xataa na'tiyaha wa qaala bacduhum bal nusallii waa tukanaynaa lam yurad mina dalika nebigu sidaa arrinkaa nagama ounan doonin fadukira linabiy sal l slam nebigaa loo sheegay falam yucanif waaxidan minhum labadii kooxood mid ka mida ma uunan ceebaynin nebiga sal slam ma canaananina meeshaas marka ibnu xajar wuxuu leeyahay ayb fakamaa saaqa liulaa'ika an yu'akhiru salaata can waqtiha almuftarad kadalika yasuuqu liaalibi tarku itmaami اlarkaani waاlintiqaali ila aliimaan ayb waa ka mid wاlaakharuuna jamacuu bayna wawujuubu salaati fii waqtiha falow faradna anahum nazluu lakaana dalika mudaadan lilamri biاlisraac wa huwa laa yudanu bihim lima fiihi min almukhaalafa qaala bnu baطaal low wujida fii bacdi طuruqi اlxadiiثi ana aladiina sallow fi اطariiqi sallow rukbaanan haddii la heli lahaa duruqda xadiidkan dariiq dhahayo dadkii jidka ku tukaday ayagoo gaadiid saaran bay tukadeen lakaana bayinan fi اlistidlaal deliilsigu waa ku caddaan lahaa fain lam yuujad dalika haddaan la helin fadikru maa xaasiluhu ana wajha اlistidlaali yakuunu biاlqiyaasi qiyaasu iska noqonaa adiladii markaa daliil iyo wajhu istidlaalka baabu اtabkiiri wاlgalasi bالsubxi wالsalaati cinda aligaarati wاlxarbi baabu bayaani اtabkiiri dadejintii fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wاlgalasi mugdigii bisubxi salaadii subx in lagu tukado la dadejiyo mugdi lagu tukado markuu waagu baryo hore ka baryo la tukado wاsalaati iyo salaad cinda aligaarati weerarka agteeda agtiisa la tukada iyo wاlxarbi dagaalka qaala xadaana musadadun qaala xadaana xamaadu can cabdilcaziiz bni suhayb wahaabitin ilbunaaniyi can anas bni maalikin tabkiir dedejin wuxuu yidhi aلtakbiir kada lilakhari walilkushmihaniyi min aariiqayni atabkiir bitaqdiimi اlmuwaxadati wa huwa owjahu isagaa toosan tabkiirka marka owjah ahoo toosan marka takbiirkana waa musaxo u jirtaa laakiin macnahan tabkiirka qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa xamaadu can cabdilcaزiiz bni suhayb whaabitin اlbunaaniyi can anas bni malik ana rasuula اllahi sal l slam salla subxa ayuu tukaday bikhalasin mugdi buu ku tukaday uma rakiba gaadiidkiibuu fuulay faqaala allahu akbar kharibat khaybaru inaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin qolo sabadooda haddaan degna annaga fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin kuwa loo digay subxooda fakharajuu way baxeen yascuuna iyagoo soconaya ordaayo fi sikaki iyagoo ku ordayo ku degdegaya luuqluuqyada wayaquuluuna ay dhahayaan muxamedun waalkhamiisu haadaa muxamedun weeyaan kan iyo walkhamiisu jeyshkii qaala waalkhamiisu ljeyshu weeyaan fadahara calayhim rasuulu llahi sal l salam nebigii marka wuu ka adkaaday faqatala almuqaatilata kuwii dagaalamayay buu dilay wasaba daraariya kuwii marka maatada ahaana waa qafaashay fa saarat safiyatu lidixyata alkalbiyi ayay u ahaatay wasaarat lirasuuli illahi sal l salama nebiga ayay kadib u ahaatay uma tasawajahaa wajacala sadaaqahaa cidqahaa meerkeediina xoraynteedii buu ka dhigay faqaala cabdulcasiis lihaabit yaa abaa muxamed anta sa'alta anasan adiga miyaa anas weydiiye maa amharahaa muxuu mahar ugaga dhigay qaala amharahaa nafsahaa nafsadeeduu mahar uga dhigay fatabasama wuu dhoolla caddeeyey marka xadiidka marka wuxuu caddaynayaa marka marka la duuli rabo haddii habeen ama wakhtiga dambe in la duulo la rabo xoogaa inta loo kaadiyo salaaddii subax la tukado awalulwaqti kadib weerarka la qaado oo markaasoo kale marka in weerarka inta lagu bilaawdo salaaddii dib loo dhigo ma fiicno marba haddaad weerar adigii tahay salaaddii wakhtigeeda awalulwaqtigii tuko kadib weerarkaaga iska gal maxaa yeeley weerarka inuu kula dheeraadaa dhici karto wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed